kuwa aalaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne xalankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kurgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa haweenka soomaaliyeed kaalmahee ayay kaga jiraan ganacsiyada dalka ka jira waxaa igala qaybgalaya faadimo sheekh cali oo ganacsiga ku jirta muddo ka badan laba iyo labaatan sano sucaad maxamuud cali oo ku jirta afar sano iyo farduuso cabdiraxmaan oo ganacsanaysa wax ka yar sanad farsamadu waa ibraahim cali tebinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaa
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma ahan halis hadha yalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysor inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag ganacsiga waa dhaqdhaqaaq uu qofku ku samayn karo dhaqaale uu ku dabaro noloshiisa iyo tan dadka ku tiirsan isagoo iibinaya badeeco uu isagu soo saaray amaba soo iibsaday iyo adeeg sida jarista tigidhada diyuuradaha haddii aan si kooban u dhahnana waa dhaqdhaqaaq uu ruuxu ku heli karo faa'iido sidoo kale waa dhaqdhaqaaq uu ammaanay nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ee baha yeelee waxaa ka hodmay malaayiin ruux oo ay ugu caansan yihiin ganacsadaha faransiiska ah ee barnard arnold oo hantidiisu ay gaartay boqol siddeed iyo sagaashan dhibic afar bilyan oo dollar iyo milkiilaha shirkadda amazon sida ku dhigan shaxda tobanka ruux ee ugu hodansan dunida ee lagu daabacay mareegta ganacsiga ka faallooda ee business insider waxa uu noqon karaa ganacsigu mid yar ku heer dhexaad ah iyo mid ballaaran oo ka tallaaba xuduudaha gaarana waddamo kale iyo qaarado kale dadka ku jira ganacsiga heerarkiisa kala duwan waxaa qaarkood maalgeliya shirkado halka kuwo kalena inta ay kacaakufaan ay keligood issamata bixiyaan ganacsiga dalkeenna ka jira oo leh saddexda heerba waxaa u badan rag balse taasi kama dhigna in ay ka maran yihiin haween waxaa jira haween ganacsiga ku jira oo qaarkood hooyooyin ah haddaba kaalmahee ayay kaga jiraan ganacsiyada kala duwan ee dalka ka jira maxay ka ganacsadaan maxay ku doorteen ganacsigaasi heerkee ayayna rabaan in ay ka gaaraan ganacsiga ay hadda ku jiraan weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay faadimo sheekh cali oo ganacsiga ku jirta muddo ka badan laba iyo labaatan sannadood sucaad maxamuud cali oo ku jirta afar sano iyo farduuso cabdiraxmaan oo ganacsanaysa wax ka yar sanad dhammaan haweenkan waxaan kula kulmay carwada ganacsiga haweenka soomaaliyeed oo sanadkii ugu horeeyey la qabanayo faadimo sheekh cali oo dhinacyo kala duwan ganacsiga kaga jirta ayaan ku bilaabay waxaan weydiiyey waxa ay hadda ka ganacsato waxaan ka ganacsadaa wax soo saarka beeraha tusaale ahaan sida digirta galeyda masagada sisinta looska oo qofka laga fiiqay waxyaabaha noocaasaan ka ganacsadaa xilliyadii hore waxaan uga ganacsan jiray lookalka dalka gobolada dalka oo dhanaan gee jiray sida gaalkacyo hargeyso burco boosaaso garoowe hadda laakiin sanadadan dambe afartan sano hadda oo labada kun toban iyo lixda wixii ka dambeeyey waxaan bilaabay inaan isku dayo inaan dibadda u dhoofiyo marka waxaan tijaabiyey kunteenar sisin ah iyo kunteenar loos aan qofkii ka fiiqa ah turkiyaan geeyey waa gaday waa ku guulaystay hadda marka waxaan rajeynayaa inaan hore usii socdo insha allah marka labadaas kunteenar way ku gadmeen way ii gadmeen haa mid macnaha marka horeba niman waxaa iga gata liibiyaana oo bandhig hadda kor lagu sameeyey turkiga oo hay-adda geel ay qabanqaaminaysa iga casuumeen aan ka qayb galay nimanaa isku soo barno liibiyaan ha iga gateen lacagteeda waa ii kaasheen midka kaleentoodna anaa iskay u dhoofiyey oo damcay inaan soo ogaado dekada turkiga haddii lageeyo qaabka ay u gadmayso eedana niman suuriyaana ay gateen
ganacsigaagan hadda meeqa sana ku jirtaa midkan dalagyada dalka kasoo go'a dalaya dalka kasoo go'a weligaan ka shaqaynaya labaatan sano waa ka badanta ani qarar faaha jira xataa gobolada dalka intaan aado oo kasoo gadaa xamar keeni jiray intaan qaadan gobolada dalka gee jiray qarar faaha jira ganacsiga labaatan sano gudihiis aan ku jiraa dadkii labada kun ka hor bilaabaan ahay labada kun wixii ka dambeeyey magaaladan uga ganacsanayay afar sano aan dahabla ahay maahana inta kale dalga beerahan ka ganacsanayay ganacsiga marka halkee ka bilaawda markaa markii hore shaakiriyo baan kasoo bilaabay iyo maqaayad inaan kasoo shaqeeyo marka dambe waxaan kasoo bilaabay badar inaan beego oon suuqa miis la fadhiisto waxaan ku xijiyey inaan asagoo looraada gado kabacdi baqaaraan furtay hadda marka waxaan u bedelay sida teknolojiyada casrigaa kambaniyan ka dhigay waa waa casriyey
sidoo kale waxaa ii sheegtay in calafka xoolahana samayso mar dhawaan soo kordhiyey kaas waa igu cusub yahay bishaan ku sagaal lee wadaa waxaan asagana fikradiisa ugu dhalatay labada kun toban sagaalkii mar aan jayno tegey laba bilood oo koorsa aan kasoo qaatay oo beeraha macnaha ee teknolojiyada habka wax looga soo saaro dalalka ay ka sheekeynayeen waxaan kasoo faa'iidaystay marka inay waxyaabo la tuuraba aysan jirin oo wax kasta oo beer kasoo go'o la isticmaalo markaa marka maskaxdayda dib ugu laabto waxaa iisoo baxday in waxyaabaha beeraha kasoo go'o waxyaabaha annaga aan waxba noo gelin inaan calafka xoolaha ka sameeyo marka hadda calafka xoolaha marse iga dhalatay hadda marka waa bilaabay warshadiiyaan keenay waa iqtiraacay waa sameeyey xoolihii markaan siinaya dadka caqabado badan aan kala kulmay waxay dhahan waxaan naga wad meelooda caloosh ku xanuunta naga wad iyo geela nooga jirin sidii dhahay waa soo baroobe haafkaan qaado loorkaan qaado hadda maanta meel fiican aan maraynaa maasha allah maalinta boqol xabaa soo saaraa boqolkana waa gadaa waxaa laga yaabaa dadkeennan hadda ee waraysigaagan maqlaya calafka xoolaha oo la gadaayo inay xoogaa aysan faham badan ka haysanin marka calafka xoolaha bal nuucuu yahay waxyaabuu ka samaysan yahay sax waaye fahamka waa qofka nuuca u galaa waxyaabaha calafka xoolaha horta waxaa la dhahaa cunnada ay xoolaha cunaan waxaa hadda aan ka sameeyana waxaa waaye waxyaabihii caadigaoo dabiiciga beeraheena kasoo go-aaya sida galeyda masagada sisinta maankaalka maxay hetood timirta waxaasan ka sameeyaa laakiin galeyda balka xataa waa shiidaa macnaha oo beeraha sabuulka waa shiidaa waxaan shiidaa maxay hetood sisinta bulkeeda ku daraa sisinta macnaha markii warshada ay sifayso oo midda nadiifka ah macnaha dhoofinta loogu talagalay la dhoofinaya midda iskaardada oo hartaan ku daraa maankaalkan ku daraa diigaraan ku daraa waa la isku dheelitiraa nin dhaktar ahaa markii hore isku keeni diro oo xoolaha soo bartay nafaqada ay leeyihiin brotiinka iyo enerjiga iyo mineraalka saddexaas nooco u kala saaray mid kastaba inta loogu talagalay aan ka sameynaa marka hadda ma u heshay dad fiican oo macaamiiloo kugu xiran haa hadda macaamiil fiican aan helay marka hore waxaa aad ii bartay nimanka geela haysta oo geela u xaraysan yahay magaalada uu xaraysan yahay haddana dadka la oleedaha ay barteen marka gobolada hadda weli ma aan gaarsiin magaaladan weli dharjinin marka insha allah laakiin waxaan rajaynaa inaan goboladan usii gudbo oo xilliyada jiilaalka ah aan ka gado marka calafkaas xoolaha waa sida budo oo kale ayaad u samaysa waa shiidahaa budo zaa'idna ma ahan waa weynna ma ahan sida badarada dhambalka la dhaho oo marka makiinta lagu shubo la dhambalo camal waaya insha allah
markii hore aad ku fikiraysay inaad samayso calafkaas xoolaha fikirkaagii iyo maanta oo aad tijaabiso sagaal bilood aad ku dhex jirto maxaa iska beddelay wax badanaa iska bedelay sababtoo markii hore caqabadihii zaa'idka ahay oo ila kulma haddii aan ka niyad jabi lahaa waxbaba iima suuro galeen laakiin waa u dhabar adeegay ganacsina waa aqaanaa weligiisba wuxuu u baahan yahay sabar iyo adkaysi zaa'ida marka waa u adkaystay maantana macnaha rajo fiican aan leeyahay waxaan aaminsanahay inaan hore usii soco karo oo maanta meeshaan joogo meel ka sarraysa aan gaari karo oo magaalada gudaheeda horta aan qancin karo saasaan aaminsanahay insha allah
marka waa laba ganacsi isbarbar socda dabcan keligaa ma wadi kartid marka ma shaqaale kula shaqeeyaa jira haa shaqaale badanaa ila shaqeeyaan sababtoo ee haddeed warshada keligeed aanay aan ka shaqeeya hadda aan calafka xoolaha ku sameeyo toban qof oo shaqaale ah oo ragaha joogaan toddoba gabdhood oo shaqaale ah oo gabdha aha joogaan gabdho kale way kasii ganacsadaan oo intaan lacag u reebo oo ayaga suuqa geeyanay sii gataan qiimaha aniga aan gadaya qiimo ka hooseeyaan ka siiyaa
waa dad badanaa ay igula manaaficaada ee wax hadda kaliga igu kooban ma ah kambaniga caadiga ee wax dhoofinta ah m- maareeyu leeyahay macnaha oo hawsha maamulo aa igala shaqeeya waan rajaynaa Aha, muddo labaatan sano ka badan ayaa ganacsiga ugu jirtay maxaa isleedahay eleyla maanta khibrad ah oo waa ka faa'iiday ganacsiga ganacsiga khibrad badanaan u leeyahay wax badanaan kasoo faa'iiday waa soo kufkufay ee, dhibaatooyin badanaan soo arkay wanaag badanaan soo arkay ee, wixii la soo mooda wax ka sheeg ma lahan laakiin waxaan aad iyo aadaan maxay aheetood aan soo dadaalay laakiin hadda wax oo gooniyuhu aniga midabta kor ugu ah ma jiraan waa ganacsi weynna hadda ma aanan gaarin weli smoolan ku jiraa Ee, mustaqbalka maxaa isleedahay ee, ganacsigaaga halkee isleedahay gaarsii
wallaahi horta waa jecelaha turkiga inaanan ku ekaanin laakiin weli annaga hadda dalkeena soomaalida weli macnaha istaandarka caalamiga ma haysano sidii adduunka looga ganacsadana hadda ani waa soo arkay weli macnaha shuruudaha qaar ma buuxin karno laakiin inta hadda aan joogno waxaan jecelahay turkiga iyo carabahaba inaan wax geeyo laakiin haddii istandarka caalamiga hadda brosesska loogu jiro aan ka qayb galno ilaa iyo maraykan iyo yurub inaan geeyaan jecelaha insha allah maxaa leedahay gabdho kaloo yaryara waxaa jira hadda ganacsigii ku soo biiray kuwo ee ku fikiraayo isla ugu yaraan uun ganacsiga ku biira haddii kadib kuwo ee heerkaaga usoo dhow haddii ay jirto tala aa siinaysa maadaama labaatan sano khibrad ah aa leedahay taladeedu waxa waaye gabdhaha yaryarka ah oo hadda aan arkay oo hal abuurka samaysanayo horta waxaan kula talinayaa inay macnaha aysan caajisin in haddii ay caqabad ka hor timaado inta niyad jabaan aysan laalaabin oo ay ku fikiraan caqabadaas sida ay ugu gudbi lahaayeen haddii ay ku fikiraan caqabad waa ku gudbi karaan haddii caqabadaas ka gudbaana mid kale haddana hortaalla haddana waa inay ku fikiraan siday ugu gudbi lahaayeen markay saddex iyo afar ka gudbaan marka khibrada waxay u yeelanayaan caqabada kaloo ku iman karto way ka taxadirayaan gabdhaha marka waxaan kula talinayaa inaysan ka caajisin oy adkaystaan qofkii adkaystan meel fiican ay gaaraysaa ganacsigan waxaa ugu barakada badan midka meesha yar laga soo bilaabo marwa faadimo sheekh way mahadsan tahaye markan aan soo dhoweeyo farduuso cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada dhowaan ku biiray saaxadda ganacsiga soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey waxa ganacsigeedu uu yahay waxaan ahay aasaasaha yimid kiila abraar combany abraar combany waxay sameysaa cuntooyinka caruurta siiriyaalka ah iyo cuntada dadka waaweyn waa mushaari waxaa ka sameeya wax soo saarka dalka Ee, tusaale mushaaridaas maxaa ka samaysaa cuntooyinka dalka ka sameeyaa een, qamadiga looska een, buskud adi- siiriyaalka oo dibadaha lagu sameeya saas oo kale u sameeyaa Een, onlineka ku iibiyaa xaafadeeda ku sameeyaa ganacsigaaga imise sano ayuu jiraa
wallaahi hadda sanad ka yara socdaa laakiin maasha allah isbedel xoog leh dadku waxay- waxay aad u jecel yihiin een, wax soo saarka dalka een, cuntooyinkaas wax laga diyaariyo waxay dadka fahmeen ee hadda ogaadeen in cuntada dalka ay ka caafimaad badan tahay tan dibadaha iyo naloo soo dhoofiyo
maxaa kugu dhaliyey inaa fardooso doorato cunooyinkaas dalka Ee, waxaa igu dhaliyay ani hooyo ahay een, maxaa la dhahaa een, cuntooyinka iyo wixii waa bartay Een, marka hore wax ani yaa u baahnaaye ahayd een, waxaa ka fikiray ilmahayga oo koowaad markaa dhalay wax caani ii kordhiyo een, si oo cunugteeda naas nuujin fiican ay u hesho sidoo kale markay cunto ii gaartana cunto fudud oo caafimaad leh oo cilmihii ii kobciyaa raadiyey Een, badanaa waxay noqdeen wax dibadaha laga keeno marka waxaa u fikiray in wadankaa ku samaysan karno shiidi karno baahi aniga iga imaaday ahayd kabacdina een, waxaa ogaaday in dadka dhan ay u baahan yihiin saasaa ku sameeya tusaale mushaarida waxay u baahan tahay waxyaabo lagu shiido iyo qaab loo farsameeyo marka shiiditaanka iyo ee, inta ee, shiiditaankaas uu socdo ee, yaa waxaasoo dhan kaa caawiya wallaahi hadda cid iga caawisa ma jirto een, maxaa la dhahaa een, cuntada suuqa kasoo shiidaa waa diyaariyaa een, si isku dheelitirnaa u sameeyaa bacdeen waa soo shiidaa waa kiileeyaa baca ku xiraa istikra ku xiraa een, markaas waa suuq geeyaa onlineka ugu badan dukaaminka qaarna waa laga heli karaa waa geeyaa een, saasoo suuq geeyaa Ee, markaan ee, xoogaa ku laabano ganacsigaaga xilligaa bilowday iyo maanta oo sanad ku dhowaad uu jiro intaa xoogaa caqabada aa la kulantay ma jireen wallaahi hadda caqabad oo weyn ma jirto laakiin een, wax markay bilaaw yihiin dadka ma ku qanci kartid waxaan waxay dhahay waxaa isku darta waay ama ilmaha caloosha naga xanuujiya say ugu dartay iyo maxaa ka samaysay su-aalahooda ay ugu tirabato waa ugu jawaabaa marka kow waxay u qaataan inay soo tijaabiyaan kabacdina way igu soo laabtaan een, maasha allah waa ka helnay ilmihayga waa iigu qurxanaaday een, ilmaha qaar calool istaagay leeyihiin oo bariiska baastada caloosha inay ka qabtaan laga yaaba marka ilmihii saxaradooda waa ii fiicnaatay maasha allah inay feedback fiican iigu soo celiyaan
Ee, ilaa intee rabtaa marka inaad ee, ganacsigaagan ka gaarto insha allah meel sare inaan ka gaaro kambaniga oo noqdo kambani weyn oo guud ahaan soomaaliya iyo caalamka inuu gaaro insha allah raadiyaha himilo f m boqollabadhibicsan megahartis ayaad naga maqlaysaan barnaamijka kaswadaag ayaanu ku guday barnaamijka kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan kaga hadlayno toddobaadkan haweenka soomaaliyeed iyo kaalmaha ay kaga jiraan ganacsiyada dalka ka jira waxaa igala qaybgalaya faadimo sheekh cali oo ganacsiga ku jirta muddo labaiyo labaatan sano ah sucaad maxamuud cali oo ku jirta afar sano iyo farduuso cabdiraxmaan oo ganacsanaysa wax ka yar sanad waxaa sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka aan ku dhagaysan doonaa talooyinka ganacsi ee dhaktar ibraahim dhaqane cali oo ah khabiir dhanka horumarinta ganacsiga ah waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martideenna sucaad maxamuud cali soo dhawow ee soo dhaweyn kadibna maxaad ka ganacsataa
aniga ganacsigayga waxa waaye wuxuu ka kooban yahay dhirta waddankeena ka baxda oo dhan ay u badan tahay xabkaha oo qaybaha weliba uduga ah ayaa waxaan ka samaynaa daawooyin oo alxamdulilah aan la ogaaday adduunkao dhan inuu naga qaataa daawooyinkaas ayaa marka hadda dadka siinaa ilaa sanadkii afraad ayaa hadda soomaaliya jooga alxamdulilah dad badan baa ilaahay ku caafiyey marka wixii skin care ka samaynay daawo ka samaynay ayaa hadda marka aan samaynaa isla markaas waxaa dhinac socda wax alla wixii daawooyin ka baxa waddankeena dhirta waddankeena ka baxda ayaa waxaan isku daynaa inaan u samayno u sahalna dadka inay qaadan karaan iyadoo si cilmiyeysan loo diyaariyey marka waa intaas hadda waxaan ku jirna iyo dhinaca labaadna nafaqada xaggeeda dad kala hadalnaa cuntada dadka inay iska hagaajiyaan waxyaabaha u daran waxyaabaha u fiican waxaas oo dhan si nafaqada jirka uu dhismo daawadina ay u shaqayso insha allah tusaale dhirta dalkeena ka soo baxda ama ee ka baxda ee wax ka samaysaan maxaa ka mid ah xabkaha ugu horeeya waxaa ka mid ah lubaantii waxaa ku xiga malmalkii hadigii xabag cadaadii xagarkii waxaas oo dhan waxa waaye waa dhir wada daawo ah adduunka dhan laga yaqaano oo laga sameeyey cilmi baaris badan alxamdulilah aan kusoo ogaanay tiyaa marka aan dadka u samaynaa waxaa kaloo ka mid a yacni dhir kale oo cagaaran oo la yidhaahdo jaleelo ama dadka ay u yaqaanaan dhirta qaras bixinta waaye aad waddankeena maaragtay uu qani ugu yahay dhirta daawada ah marka taasoo kale ka baxda xabkahaas oo aan ka samayno waxyaabo badan marka waanu rabnaa aad inaan u raadinno dhirta waddanka si loo dokumenti gareeyo waxa aan haysanno daawooyin aan ka soo saarno insha allah
maxaa ku dooratay in dhirtaas goonida ah aad ganacsi ka samayso waxaan u doortay markaan aan cilmi baaris badan ku sameeyey daawooyinka herbalka oo adduunka yaala markaan arkay markaan ogaaday soomaaliya in ay leedahay dhir badan oo daawo ah waagii horeba maaragtay faraacintii iyo waqtiyadii hore dhulkeena daawo loogu imaan jiray markaasaa baaritaan xoogle ku sameeyey waxaan ogaaday waxaas adduunka lagu haayo oo dhan teena inay ka sarayso oo waddankeena uu aad qani ugu yahay dhinacaas alxamdulilah rabbilcaalamiin marka taasaa waxay igu qasabtay marka intaan xooga saari lahaa maadaama herbalista aan ahay intaan saari lahaa dhir annaga waddankeena aan ka bixin teenaa xoog geliyey ilaa hadda shan sano aan wax ka baarayay alxamdulilah ka faa'iidnay hadda caqabadihii bilaawka qabsada maxaa ka mid ahaa wallaahi caqabadaha ugu waaweyn oo maalinkan bilaabay ilaa iyo hadda waxa ugu waaweyn dadka maskaxdooda sidii loo bedeli lahaa dadka waxaa maskaxdooda galay waxyaabaha kemikalka cuntooyinka kemikalka daawooyinka kemikalka ayaa waxaas maskaxdooda ku xihan marka caqabadaha ugu waaweyn waa intaas inaa qofkii laga dhaadhacsiiyo war waxa dabiiciga haddaa isticmaasho wax dhiba kaaba soo gaarayaan faa'iidana waa ka helaysaa marka annaga ka hortaga waa inta badan waxaan ka shaqayno oo aniga xagga herbalkan waa ku jiraa nafaqada iyo nutritionkan waa ku jiraa marka ka hortag horta inta aanan laba gaarin daawada horta in laga hortago oo cuntada saxda in la cuno cuntada waddankeena aad ugu sheega dadka inay cunaan inay joojiyaan waxyaabaha dibadda ka yimid iyo iyo iyo iyo waxyaabaha warshadaha soo maray badarkeeni khudaarteeni waxaasaa naga badan iyo caanaheeni marka marka hadduu qofka uu dadaalo ka hortag xanuun ma imaanayo laakiin hadduu xanuunka yimaado alxamdulilah waxaan haysanaa dhir badan oo daawo ah saasaa marka aan xoogga u jeclaaday inaan waddanka usoo laabto oo waddankeena aan aan wixii aan haysano aan aan wax ka soo saarano insha allah
hadda xabagtaas aa ii sheegtay iyo waxyaabahan kaleeto oo aad samayso oo aad ka ganacsato inta badan waxay u baahan yihiin warshado amaba waxyaabo lagu sheedo si looga dhigo wixii aa u baahneed dalkana warshadahaas iyo waa xoogaa aragti ku cusub marka bilowgii caqabadaha ku qabsaday ma kamid ahayd sidaa u heli lahayd meelo aa ku samayso walahi caqabadaha taasaa horta ka mida marka laga soo tago dadka in la fahansiiyo in wixii inta la baakage gareey si qurux badan loo sameeyo marka yani si professional in loo soo saaro laakiin weli ma aynan gaarin oo hadda waxaa waaye aniga guriga aan joogo ayaa laabkaygii iyo waxayga aan ku samaystaa marka weli waxaan taagannahay yacni ilaa ay guriga hadda inaan ku samaysan karno laakiin insha allah waa gaari doonaa waa waxyaabaha yacni dadkeena aan uga baahannahay inay fahmaan daawadeenna oo annagii ay wax naga gataan si marka aan u gaarno heer aan maaragtay wax soo saarkeena uu sii bato dadkiina ay maaragtay wixii ay ka faa'iidaystaan fadhigaaga hadda garowe waaye magaalooyin kale oo dalka ah ma gaarta walahi hadda garowe ilaa sanadkii afraad ayuu hadda ka furan yahay alxamdulilah si fiican u socdaa oo maaragtay dadkii aad bay uga faa'iideen meel walbay joogaan xataa xamar waa ka furnay mar laakiin anigii u qaybsami waayo meel walba aad baa meel walba la ii weydiiyey xamar waa la ii weydiiyey kismaayo waa la ii weydiiyey hargeysa waa la ii weydiiyey gaalkacyo waa la ii weydiiyey in xaruntaan oo kale laga furo laakiin waxa ay iigu suurtoobi weyday barnaamijka cilmiga uu ku salaysan yahay maadaama cilmi ku salaysan yahay waa qofna waa qaban waaye yacni waa wixii in qofkii la baro saas darteeda hadda waxaan rabaa inaan bilaabo machad yar oo koorsiye aan ku bixinayo dhirtaan iyo micnaheeda iyo faa'iidadeeda iyo cuntada waddankeena ka baxda iyo faa'iidadeeda inaan dadka baro koorsiyadaas marka dadkii ka soo baxa inaan marka inaan u diri karno gobollada intooda kale oo marka ay noo qaban karaan barnaamijka haddii ilaa yidhaahdo
bilowga markaan dib kuu celiyo waa bilaabaysay waxaa ku fikiraysay waxyaabo badan oo laga yaabo maanta markaa shaqadeeda si rasmia usoo guda gashay aanan suuroobin iyo qaar suuroobin marka intaas sano ee a kusoo guda jirtay maxaan dhihi karnaa waa ay ka baratay ganacsiga walaahi horta waxaan waxay ku bilowdeen wax oo maaragtay aniga wax igu saabsanay ahayd oo adiga labaatan sano ka hor kansar igu dhacay ayaa waxaa aan aan aan saddex sano kadib markii la iqale qaliin weyn aan maray oo xubin ka mida jirkayga la gooyey ayaan waxaan jeclaaday inaan horta waxaan ogaado xaguu ka yimid kansarka seena lagu daaweyn karaa seena looga hortegi karaa adiga waxay iga qaadatay labaatan sano inaan waxaas fahmo adiga saddexdii sano ugu horreysa waa ku wareeray laakiin hadda shan iyo toban sano lix iyo toban sano waxaan raadinayay muxuu yahay kansar marka hawshaasaan aad maaragtay intaan kansarka raadinaya waxaan fahmay daawooyinkiiba dhirta iyo daawada ee kemikalka waxay ku kala duwan tahay cuntada warshada soo marto kemikalka ku jiro iyo cuntada dabiiciga kusoo baxdo maxay ku kala duwan yihiin waxaasoo dhan marka markaan fahmay ayaa marka waxaan isku dayay marka inaan dadka baro ama la hadlo muxaadarooyin anoo kanada joogo dadkaa kala hadli jiray meelahaan dadka waxyaabo yaryar u samayn jiray ilaa markii dambe aan markay ilmihii weynaadeen dabcan markay ilmaha yaryaryihiin ma rabin inaan ka mashquulo markay weynaadeen waxaan jeclaaday marka inaan special markaa ogaaday kansarka inuu daawo u tahay lubaanteena iyo maalmalkeena iyo xabkaha noocaasoo kale iyo hadiga ayaa waxaan jeclaaday marka inaan waddanka usoo laabto laakiin markay noqoto business in laga sameeyo weli waxa waaye ma gaarin dadkeena inay wixii fahmaan oo hadda maanta ay lacag inteynoo dhasho aan meel fiican ka gaarin laakiin weli waa inaan sabarno oo wixii inta dadka la baro oo markaa ka dhow hadda kadib yacni laga yaabo genereeshka soo socda inay ka faa'iidaystaan laakiin xoogga waxaan gelinaynaa hadda aniga iyo inta ila shaqaysaba waa inaan dadkii waxa la baro loogana faa'iideeyo laakiin hadda wax faa'iido ah ma hayno mana sugayno sababtoo dadkii aa u baahan wacyigelin in la fahansiiyo caqabad ugu weyn waa taas markay noqoto xagga ee business ahaan laakiin alxamdulilah wax walba oo la bilaabo qof baa usoo sabray dadka kalena way ka faa'iideen insha allah ma waxaa kugu xiran dhallinyaro oo ugu yaraan uun ganacsigaas kaala shaqeeya oo nolol maalmeedkooda ka hela walaahi intaa hadda aniga aan ka shaqaynaya dad badan baan baray oo si toos aan u baray barnaamijkii waa naga tageen kuwo kalaa yimid waa naga tageen dadkii xoogaa sabarka yar yacni waxaan anaga aan samaynayn processay u baahan yihiin inuu qofka jirka nadiifiyo cuntada saxda cuno daawadan qaato waxaasoo dhan marka dadkii inay u sharaxaan ama qofkii xataa inuu u sabro waxaan inuu dadka dhaadhacsiin karo way adagtahay marka dhowr dhallinyaraan saasoo kale u tababaray alxamdulilah maanta dadkooda way uga faa'iidayn karaan laakiin waxa aan raadinayna waxaa si professional inay dadkii u bartaan special dhallinyarada aad bay u daneeyaan hadda marka xarunteena la dhaho waxaa noogu badan dhallinyarada yacni labaatan jir ilaa soddon iyo shan jir ayaa noogu badan kastabariskeena iyagaa fahmi kara barnaamijka marka waana iyagu dadkii maaragtay insha allah beri ka faa'iidi lahaa iyo generations loo socda hadda markaad xoogaa caqabadii ugu adkeyd ee aad la kulantaan waxay ahayd saa dadku u fahansiin lahaydeen waxaan aad haysaan hadda afar sanaa soo waday xoogaa wacyigii bulshada ma isbedelay ayaad is leedahay mise weli walahi alxamdulilah maalinkaa bilaabna ilaa iyo hadda wax weyn baa isbedelay wax weyn wax weyn yacni dadkii la qabsaday hadda dad customarska noo yimaado waa dadkii soo caafimaaday oo daawadii waxtarkeedii iyo cuntadii aan kala hadlaynay soo fahmay marka alxamdulilah yacni hadday dadkii bilaabeen meelo badan ay nagala soo xiriiraan waddanka gudihiisa waddanka dibaddiisa marka taasaan marka hadda alxamdulilah ku faraxsanahay haba yaraadaan laakiin dad badan ayay wixii gaareen oo haddana aaminay inay waxaan wax ka jiraan
mustaqbalka heerkee is leedahay gaarsii mustaqbalka waxa ugu weyn aan raadinayo waddankeena inay hal daawo dibadda oga imaanin hal cuntana inay dibadda oga imaanin waxa dhan inaan waddankeena ka samaysano annaga aan gacanteena ku soo saaranno cuntadeena dadka u soo noqdaan oo lacagaha dibadaha naga aadaya inaynan naga aadin daawadeennana inay maaragtay dibadda aanan ka doonan sidii awal quruuntii hore soomaaliya loogu imaan jiray daawo sidoo kale in loo soo celiyo oo soomaaliya isku filnaato dhallinyaradeedana ay yihiin dadka ugu horreeya aan rabo inay ka faa'iidaystaan barnaamijka noocaan oo kale ah leanna waa lagu daalay dibaddii iyo wixii laga keenaya iyo aadadeedii waa lagu daalay hadda waxa waa ilaahay khayraadkaanu na siiyey waa inaan ilaahay ku shukrino waxna ka soo saarano insha allah way mahadsan tahay ganacsade sucaade balmarkan dhaktar ibraahim dhaqane cali oo ah khabiir dhanka horumarinta ganacsiga ah ayaa mar uu ka hadlayay carwada ganacsiga haweenka soomaaliyeed talooyinkan u jeediyey dumarka ganacsiga ku jira
ganacsi wuxuu u baahan yahay aqoon wuxuu u baahan yahay farsamo wuxuu u baahan yahay maamul iyo maareyn wuxuu u baahan yahay maalgelin wuxuu u baahan yahay inaana ganacsi la iska abuurin ee marka hore la sameeyo waxaa la yidhaahdo feasibility study ama daraasaad oo la ogaado waxaan aniga aan ganacsi ka bilaabayo suuq ma weelaad waxaa inka af ingiriiska lagu yidhaha market driven war suuq ma leeyahay intuu la egyahay suuqii yaa igula jira suuqa oo ila tartamaya marka waxaa loo baahan yahay waan ognahay kartida dumarka ganacsatada ee soomaaliyeed inta halkan ka baxaan jaina tagaan calculator keliya ayagoo wato ilaa af jinis waxaa lagu hadlaya waa nambarka kan meeqa ay leedahay soomaali ku hadlaysa kan meeqa markaasuu leeya intaa sigan afkeed ma yaqaan laakiin waa lagu fahmaya nambarkay sheegaysaa qiimaheeda qiimiya u sheegaya ma ay leedahay saasay jina wax ugu keenaysaa marka dadaalku ma yara dumarka soomaaliyeed laakiin waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino in caqabadaha haysta ama dhan aqooneed ha ahaadaan ama dhan farsamo ha ahaadaan ay iskaashadaan la kaashadaan kuwa aqoonta iyo cilmiga u leh ee ku takhasusay ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi fasaluu ahla dikrin kuntum laa taclamuun war qofku wuxuu isaga uusan aqoon waa inuu weydiistaa kuwa aqoonta u leh marka taasaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo waan ognahay ganacsatada haddii hadda la weydiiyo intiinaan meesha fadhiso oo ganacsatada dumarka haddii la weydiiyo meeqo ayaa leh maanta soo saari karto financial statement meeqaad keeni karta inta sanadkii hore soo gashay waxay gasheen meeqo ayaa keeni karta gabdhaha halkaa wax ku soo bandhigay ma leeyihiin qaab ay waxooda ku diiwaangeliyaan maalintii raw materials ama waxa ay samaynayaan waxa ay ka sameeyaan caddaday soo gateen qiimahay ku soo gateen maalintay soo gateen meeshay ka soo gateen ma ku diiwaan gashan tahay hadday suuq geeyeen ay gadeen tiraday gadeen may may magu diiwaan gashan tahay qiimahay ku gadeen mau diiwaan gashan tahay maalin walba marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay cilmiyeeyaan dadaalkeedii sisa u noqon halbacaad lagu lisay ama aan u qasaarin oo caqabad aysan ula kulmin dhaqaale waa inay waxoodu ay cad yihiin taas ayaa waxaan kusoo jeedinayaa talo waxyaabaha kaleeto oo in la tilmaamo ah maamaxirsi iyo faadimo iyo dadaan meeshaan u jeego uga jeedo waxay tegi jireen mashruucan ka shaqayn jiray dubay tegi jireen waxay tegi jireen turkiyay tageen talyaanigay tageen qaarjaynay tageen waxay soo arkeen caalamka oo ayagoo qayb galaya bandhigyada caalamiga bandhigaas maanta halkaa ku soo bandhigteen oo lagu daahfuray mid lamid a ayay ayay maaragtay ka qayb geli jireen waxay ku soo barteen ee arkeen qaabka caalamka u ganacsado tayada laga rabo ganacsiga soomaalida dumar iyo ragba midku ahaadaba waxay soo arkeen qaabka laga rabo backaging ama waxyaabaha lagu dhex rido lagu gado ayay soo arkeen wixii ay soo arkeen waa isticmaaleen waana fuliyeen maantana elamaadiis waxaa ah xirsiya dadaalkeedii maanta inay bilaawdo inay noqoto gabadha ugu horreysay ee isku isku duuda unugta somali woman in business oo expo aan balyaan leenahay taas midda kale oo aan rabno inaan farno gabdhaha maalin walba janis laisku mehelaayo waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto aqoonta yarta aan leenahay ama jaamacad ha lagu ama waay aragnimo ha lagu hele ee ganacsigu uu rabo ganacsigu wuxuu rabaa nadaafad haddii aa wax soo saaraysid qofka kuu shaqaynayo waa inuu nadiif yahay gacmihiisu nadiif yihiin marka nadaafadu waana ogtihiin dad muslimiina wadanahay nadaafatu nisf min aliimaan qofku marka uu hawl qabanayo ama kushiin tegayo ama waxyaaba la cunayo ama waxyaabaaan la cunayo waa inay gacmihiis yihiin marka nadaafadda sanitary and hygiene and hygiene waxa la yidhaahdo waa very important waa wax ahamiyad weyn u leh marka waxaad soo bandhigaysaan marka aad gacmaha ku qabanaysaan gacmihiina inay nadiif yihiin inay gloves ay leeyihiin waxyaabahaas waay waayo adigana kuuma fiicno oo magacaadi ganacsigaaga ayay taabanaysaa dadkii cunayay ama ka faa'iidka gadanayana uma fiicno taas waa midda hyginka ee muhiimka u ah ta kale oo ayadana sidoo kaleeto muhiimka ah waa quality control caalamka haddii aad wax weydiisid fayoobi dhowrka waxa la yidhaahdo ama fitosanitary hadday tahay weliba wax la cuno tahay ama hadday xataa ta waxaan la cuninoo la isticmaalo siyaabo kale loo isticmaalo ganacsigaasu waxaa hadduusan lahayn tayadaas waa m waa arrin kale ta saddexaad waa labeling magaca soomaalida badanaa waxaa arkaysaa magacyo isku edeg magac kabani uu leeyahay inaana qof kale magaciisa uusa samaysan karay magacaasu adikow gaar kuu yahay wasaaradda way joogtay ganacsiga laba hal magac laba qof oo hal magac wata shati lama siin karo marka muhiim waaye arrimahaas oo dhan inaad focuska saartaan ugu dambayn waxaan leeyahay aan ku ammaanayaa aan arrintan lagu soo aago exposigan ama bandhigan la soo saaray inuu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa oo aanan mashruuc aanu maalgelin aanu dawladdu maalgelin ee ay tahay karti iyo isku darsi iyo abaabul ay xorsiya hormeed u ahayd iyo xubnaha la shaqeeya oo dhan marka waa aad baad ugu mahadsantihiin aad baad ugu mahadsantihiin waxaad ma tusteen ragga soomaaliyeed inaad idinku hormood tihiin waxaad tusteen ragga soomaaliya ganacsada raggaha soomaaliyeed inaysan ayagu weligood tanoo kale aysa qaban adigu aada qabateen oo dumarkii ay ka horeeyaan ragga markay noqoto ganacsi waxaan in rajaynaynaa guul waxaana leenahay meelaha caqabadaha joog inaad tilmaantaan idinkaad taqaanaan uma rabo inkastoo aan ogahay caqabadaha haysto ganacsiga haddana waxaan u daaynayaa inay afkiina ay ku sheegatiin caqabadahaas waxa ay yihiin maadaama laga hadli doono banal discussionka laga hadli doono ha noqoto kaalmo haddaad u baahan tihiina mid farsamo iyo mid kalaba idinkaa sheega doona aad baad mahadsan tihiin ganacsigiina ha guulaysto soomaaliya ha guulaysato ilaahay maaragta ka dhigo ganacsigaas ilaaha barakeeye ganacsigeena midkii afnaw dabkaygu baxaaye noodhadoobtaygu shidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa
waa tahay guud ahaan inta ayaan dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo toddobaadkan ay marti ku ahaayeen faadimo sheekh cali oo ganacsiga ku jirta muddo labaiyo labaatan sano ah sucaad maxamuud cali oo ku jirta afar sano iyo farduuso cabdiraxmaan oo ganacsanaysa wax ka yar sannad waxaana ku eegaynay toddobaadkan kaalmaha haweenka soomaaliyeed ay kaga jiraan ganacsiyada kala duwan ee dalka ka jira waxaa sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijka aad ku dhagaysateen talooyin uu jeedinayay dhaktar ibraahim dhaqane cali oo ah khabiir dhanka horumarinta ganacsiga ah way mahadsan yihiin dhammaantoode intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka ina soo aadan haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo iyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga